dalka britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay howlwadeennada caafimaadka hay-adda caafimaadka ee dalka britain ee loo soo gaabiyo b m a ayaa ku baaqday in tixgelin gaara la siiyo caafimaadka in badan oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed ee u shaqeeya waaxda caafimaadka ee n h s ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku curyaantay shidaalyarida weli ka jirta dalkaasi ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan kasoo diray london hay-adda caafimaadka ee dalkan britain ee loo yaqaano the british medical association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahmiyadda koobaad arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan britain ay ka dhacday shidaal yari taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah howlwadeennada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa la gaarsiiyey codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo oo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday shamse cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan britain
walaahi shidaalyara soo wajahday wadankaasi aada iyo noo saameysay annaga dadka n h s ta u shaqeeya hadday yihiin dhakhaatiir ama hadday yihiin nurses sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dheerdheer inaan u shaqeyno istaalada istaalo dheerdheer aan ka shaqeyno marka shidaalka waa loo baahan yahay so marka shidaal la-aanta kugu dhacdo wad obviously dhibaato waa shaqadaada inaa ka daadid in maxaan ku dhahayaa ay ku suurtoobi weydo inaad maaragta shaqadaada sidii la rabay u qabsatid keligeed oo keliya kuma koobna shamsa waxaa jira iyana gabdho fara badan oo soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay sidoo kale gabdhaha keerarka ayaguna ka shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha islanaqaan aan isla deganahay iyagana sidoo kaleeto oo meelo xaafado dheerdheer keerar u aada ayagana saas oo kale u saameysay shidaal la-aanta wadanka ka dhacday marka ayaga naftarkooda dee waxay noqotay inay meelshii laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan ama ay ku noqoto long time inay qaadato in basas raadsadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaasi ku qabsadaan soo dhibaatooyin badan ayaan ayaa kasoo gaartay shidaa la-aanta waddanka ka dhacday haddii aan nahay gabdhaha healthcare social care ka shaqeeya waddankan
shidaalyarida waxaa sabab looga dhigay darawaliintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aada u yaraaday tan iyo markii britain ay ka baxday midowda yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay ridwaan xaaji cabdiweli v o a london